asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada oo xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtada maanta ee aan dhinacyada badan kaga miisaano afka iyo dhaqanka mahmaahda iyo murtiyaha hiddaha iyo tilmaamahooda kala duwan waana xubinta murtada maanta ee sida guungaadhkaa waxyaalo fara badan inoogu sheegto oo bulshadu ay u baahan tahay innaga lafteennuna maskaxdeennu ay u baahan tahay markaan innaga leeyahay xitaa anigan akhrinhaya ayaa u baahan inaan afkayga hooyo waxyaalahan oo kale iyo waxyaalo badan oo la mid a ka ogaado sababtoo ah waxay ii tahay horumar kalsooni aan afkayga hooyo ku qabo hiddo dhowrnimo iyo maaragtay inaan maxabo saa'ida ama dareen saa'ida uu gelinayo erayada afkayga hooyo ku duugan waxaana jeclahay dadka aan u sheegahayaan sidaasoo kaleento inuu iyagana dareen kalgacayl dareen wadaniyadeed dareen afeed dareen dhaqan dareen hiddo inuu intaba u geliyo ayaan jeclahay oo uusan keligay uun igu ekaanin xubinteenna murtada maantana waxaan ku soo qaadanaynaa ilimka eebe waxaa la yidhi saddex waa la dhooldhooliyaa waxaa la yidhi saddex waa la dhooldhooliyaa waa kuwee saddexda la dhooldhooliyo waxaa la yidhi saddex waa la dhooldhooliyaa waalidku dhalay dhallaan carruura iyo dumar dhaqmaada saddexdaasba waa la dhooldhooliyaa hadalka aad iyo aad ugu fiirso yuusan kaa hoos bixin waxaa lagu yidhi saddex waa la dhooldhooliyaa saddexdee weye saddexda la dhooldhooliyo waa waalidku dhalay dhallaan carruur ah iyo dumar dhaqmaada saddexdaba waa la dhooldhooliyaa bay xubinteenna murtidu ina leedahay horta dhooldhoolintu marka hore waa koolkoolin koolkoolin iyo dhooldhoolin waa isku mid macnaha ay isku midda u yihiin ama dulicda hoose ku jirtana labaduba waa la farxad geliyaa weeye ama waa la ilaaliyaa ama waa la koriyaa ama waa la sharfaa saddexdaas qaybood ayay u dhici kartaa marka saddexdan waxaa layi waa la dhooldhooliyaa iyada midoo isku raacsannaho waalidka ku dhalay in la dhooldhooliyo waa masale sharci ah dhallaanka in la dhooldhooliyo oo la farxadgeliyo oo maarata xumaanta laga ilaaliyo si wanaagsan loo barbaariya iyana waynu isla fahansannahayo cidna ma diidano sidoo kaleeto dumar dhaqmaadaa lagu yidhi mar haddii dhaqmaadi lagu yidhi hamoodin hoyooyinkii iyo haweenkii dhalmo baxay in laga reebay dee kuwaas waxbay dhaleen kuwii ay dhaleen maadaama ay wax dhaleen oo dhaleen iyaga weladkii ay dhaleen baa la rabaa inuu dhooldhooliyo oo xagga waxay galeen waalidkii weynaa ee ku dhalay ee la dhooldhoolinhayey ama xumaanta laga ilaalinhayey ama loo adeegahayey ama laga ducaysanhayey ama loo baarinimo falahayey kaa ayay ku biireen waa kuwii dhalmobaxaad dhalmada ka baxay ee waaweynaa ee ayeyooyinkeen iyo haddii ilaah kuu samogeliya hooyooyinka da'da gaadhay ahaa dhooldhoolintoodii waxay gashay xagga dadkii ay dhaleen iyo kuwii iyaga ka farcamay kuwii dhaqmaada ahaan dhooldhoolinta laga hadlayana ninkii qabay ee dhaqanhayey ee rabay inuu ka dhalo kaas ayaa la rabaa inuu dhooldhooliyo u fiirso waxa dhooldhoolinhaya magaaladoo dhan ma ah waxa dhooldhoolinhaya waa ninkii qabay ee ilaahay u calfay ee ay oorida u noqotay ee ka dhaldhalahayey ee ay guriga u joogtay ee sharaftiiyo karaamada ay kula maarata ay dharka isu ahaayeen sida ilahi subxana watacala inoo sheegay len labada isqabta dhar bay isu yihin haweenkii ragga eh kaas weeye midka dhooldhoolinhaya midka dhallaanka dhalay ee dhooldhoolinhayeen waa isla isaga haddana isla dhallaanka laftooda markay hooyadood iyo abahoodba weynaadaan iyaga ayaa laga rabaa inay dhooldhooliyaan inaad sidaa u fahanto ayaa loo baahan yahay xubintan murtida maanta iyo erayada ku duugan aad ugu fiirso waxaa lagu yidhi saddex waa la dhooldhooliyaa waxaa la yidhi saddex waa la dhooldhooliya haye waa saddexdee waalidku dhalay dhallaan carruura iyo dumar dhaqmaada saddexdaba waa la dhooldhooliyaa ayay xubinteennan murtida maantu ku leedahay maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii iibi waxay ku leedahay ninkii baqdaa ma bogsoodo ninkii baqdaa ma bogsoodo waa ninkii baqdaa ma bogsoodo